shirka waa shir aada u muhiim ah waxaa shirka qeybka ahaa oo noo hogaaminayay wasiirka difaaca ee dowladda soomaaliya waxaa kasoo qeyb galay dhammaan madaxda dowladaha loo yaqaano t c c da ama troop contributing countries ee ciidamada dalka soomaaliya ay ka joogaan wasiiradooda gaashaandhigga taliyayaashooda ciidamada oo horey u joogay wasiiradooda arrimaha dibadda wuxuu ahaa shir aada u muhiim ah oo high level forum ah oo aada u sareeyo oo kasoo qeybgiiska uu aada u sareeyo ayuu ahaa waxyaabaha diiradda laysla saaray waxaa ka mid ah oo shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya sida ay isugu duuban yihiin oo ah fursad aada qaali u ah shacab iyo dowlad isla socdo oo diyaar u ah inay iska dulqaadaan argagixisada al-shabaab sida aada og tihiin khawaariijtan argagixisada ah waxay ka kooban yihiin dowlado kale dad shisheeye dad fara badan oo dambiilayaal ah oo dowlado kale ka kala yimid waaye soomaaliyana waxay nasiib darro noqotay oo hooy ayay ka dhigteen soomaaliya iyaga ma lahan soomaaliya soomaaliya iskale wadada hadda laysaga xureynayana waxaa iska hela shacabka soomaaliyeed waxaana ku hogaaminayo dowladooda ayaa ku hogaaminayso taas garowshaheeda iyo qaabkii lagu taageeri lahaa ayay muhiimadda tahay dagaalkan lagula jiro khawaarijta waa dagaal muqadas ah culimmada soomaaliyeed ay ka fudwoodeen fudwo laga soo saaray muhiimna ay tahay shacabka soomaaliyeed inay si xoog leh qoryaha ugu qaataan oo ay isaga dhiciyaan shabaab isaga dhiciyaan dowladdana ay ku hogaamiso maalin muhiima ayay ahayd aada muhiim u ah dowladda soomaaliya ee shacabka soomaaliyeed waayo muhiimadda waxaa la saaray aada loo saaray in shacabka soomaaliyeed iyo dowladooda lagu garab istaago in amnigooda iyaga ay sugtaan in iyaga gacmahooda ay ku sugtaan amnigooda taageera na loo fidiyo la garab istaago marka fursad qaali ayay noo tahay waana ugu mahad celinaynaa dowladaha walaalaha aan nahay dariska aan nahay ee ciidamada dalka soomaaliya uu ka joogo annaga ka dowlad ahaanna liidkaas horaan u qaadanay madaxweyneena jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa maalintii xilka uu la wareegay ku dhawaaqay in argagixisada dagaal lala galo tii ayaa la daba socdaa kaas ayaana laga bira dhalinaya haddii ilaahay raalli ka noqdo shirka muhiimadiisa intaas ayuu ahaa